kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka barnaamijkan dhegaystayaal waxaad ku maqashaan qaar ka mida warbixinada iyo waraysiyada ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan ay baahisay himilo f m qodobada aan toddobaadkan idiin soo diyaarinayna waxaa ka mid a
danta guud waxaa lagu ilaalin karaa in la helo nidaam dowladeed oo shaqaynayo oo ilaaliya danaha guud bulshada waxaa lagu ilaalin karaa in sare loo qaado wacyiga bulshada iyo waxawaaye fahamka bulshadu ay ka haysato danta guud waa waraysi ku saabsan waxa ay tahay danta guud iyo sida loo ilaalin karo xarunta aan meeshaas ka furno waxaa waaye xarun ee, geedaha lagu xanaaneyn doono lagu siyaadin doono lagu kori doono ee, lagu maxaa la yidhahda xanaaneyn doono ee, oo aan ugu talagalnay ee, geed kasta sida caadiga ah inta aanunan gaarin xilli la beeri karo waa inuu nursery soo maro lasoo diyaariyo waa waraysi ku saabsan xarun qaabilsan dhirbeerista oo laga hirgeliyey magaalada hobyo qodobadaas ayaad maqli doontaan dhegaystayaal inta uu barnaamijka hawada ku jiro waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah xajiftaa xaashi guuleed ku soo dhowaada mar kale barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka بحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuunanaaska dadkeenna cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan ee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynu caafiya idiin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed أحيانا وضع الميزان waa hagaag dhegaystayaal aan si toosa u gudagalno qaybaha hore ee barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka marka la fiiriyo bulshadeenna danta guud waxay dan guud tahay marka ay gacanta dad kale ku jirto hase yeeshee waxay magac kala yeelataa marka ay soo gasho gacanteenna waa ficilada ay ku kacaan dadka qaar ama ay ku sifaysan yihiin marka loo fiiriyo danta guud danta guud waa wax marka ay soo gasho gacantaada mudan in aad gacan ka qabsato inta ay gacantaada ku jirto illee berri ka maalin waa tii lagaa wareejiye tani waa go'aannada ugu badan oo ay kula dhaqmaan dadka ka shaqeeya danta guud marka ay soo gasho gacantooda inta aysan soo gelin se waxa ay ku ceebeeyaan dadka kale islamarkaana ay ku dhaleeceeyaan in ay u isticmaaleen sifo qaldan dhaqankani waa kan ay ku sifoobeen dadka gacanta ku haya danta guud waxaa la garan karaa ahmiyadda ay leedahay iyo wanaaggeeda marka si wanaagsan loo fahmo in danta guud ay tahay wax dan guud ah inta ka horaysana waxaa dhacaya in la dayaco ama sifo qaldan loo isticmaalo amase uu qofku iska haysto sida uu xoolo uu leeyahay oo kale haddaba waa maxay danta guud sideese loo ilaali karaa waxaan ka waraysanay bishaar cali xasan oo bartay adeegga bulshada kuna shaqeeya waxaana uu u warramay cabdiraxmaan maxamed cali ugu horeyn ee bishaar soo dhowow waa maxay danta guud amaba maxaa lagu qeexi karaa Een, dan guud waxaan ku qeexi karnaa eh, ama aan ku sheegi karnaa inay tahay eh, wax eh, faa'iido leh ama waxtar leh ah, taas oo muwaadiniin ama bulsho eh, dal iyo deegaan wadaaga ah, ay wada leeyihiin ayna ka wada dhaxayso taasoo ay tahay in ay wada ilaalsadaan in dhib loo geysto waxaasna ay mushkilad ku tahay muwaadiniinta wadankaas in la ilaaliyo oo eh, waxa waaye nabadqabkeeda laga shaqeeyana ay tahay wax muwaadiniinta oo dalkaasi dani ugu jirto marka qeexitaankeeda si guud eh, sidaas ayaan oran karnaa mawduuca aan la xiriira dan guud marka laga hadlaayo qof walba maskaxdiisa dabcan waxaa kusoo dhacaysa eh, waxa aan ahayn dan shaksi oo qof shaksi oo uusan lahayn laakiin eh, dadka oo dhan ka dhaxaysa taasoo ay tahay in si guud eh, loo wada ilaalsado oo dadku ay ah, ka wada fakaraan intee ayaa loo kala saari karaa marka la eego danta guud Ah, dan guud waxaa loo kala saari karaa qaybo aada u fara badan Eh, si guud danta guud eh, waxa ay noqon kartaa horta qayb haddii la yidhaahdo eh, way badan tahay oo qaybahaas lama soo koobi karo laakiin qaybahaas si guud waxaan u kala qaybin karnaa labo eh, wax la taaban karo oo la arki karo iyo wax eh, aan la taaban karin eh, ama aan ah, waxa waaye wax markaas tangible ahayn si guud sidaas ayaan u kala qaybin karnaa oo tusaale eh, dan guud waxaa noqon karaa eh, jaamacadda ama dhismaha ama iskoolka ama wadada waa dan guud Eh, waxaa kaloo dan guud noqon karaa daatada ama informationka dowladdana dan guud bay noqon karaan labaduba marka eh, wax la taaban karo ayay noqon karaan iyo waxaan la taaban karin laakiin dhanka kale haddaan si guud u faahfaahin oo qaybaha loo qaybiyo aan dhahno waa ka hadlaynaa Eh, danta guud waxaa ka mid ah wadooyinka waxaa ka mid ah dekedaha waxaa ka mid ah eeraboorada waxaa ka mid ah iskoolada waxaa ka mid ah jaamacadaha waxaa ka mid ah gawaarida iyo agabka dowladdu isticmaasho iyo eh, waxa waaye maxkamadaha iyo saldhigyada iyo eh, goobaha waxa waaye arrimaha guud looga shaqeeya ayaa ka mid ah waxaa ka mid a danta guud eh, deegaanka ka mid ah eh, gaar ahaan eh, marka aan ka hadlayno en, waxa loo yaqaano eh, dhirtoo kalea ka mid a Eh, waxaa ka mid a en, khayraadkii waddankaoo kalea ka mid a sida macdantii shidaalkii eh, waxyaabaha fara badan oo kala duwan oo dhulka ku jira kuwaasaa qayb ka noqonaya danta guud Eh, danta guud marka marka la yidhaahdo lama soo koobi karo dhanka kale waxaa ka mid noqonaya danta guud amniga ah, waxaa ka mid noqonaya eh, sidoo kale eh, eh, maxaa la yidhaahdaa Eh, waxyaabaha danta guud in laga shaqeeyo cadaaladda eh, nidaamka eh, anshaxa bulshada dhaqanka bulshada diintooda luuqadooda culturekooda iyo guud ahaan wax laaliyo waxay bulshadaasi leedahay ee si guud uga dhexeeya taasoo eh, waxtar u leh haysashada bulshadaas eh, waxyeelideedu ama dhaawacitaankeedu inuu dhib ku keenayo bulshadaas waxaasoo dhan waxay noqonayaan eh, qaybo ka mid a danta guud ama danaha danta waxyaabaha danta guudka ah Een, laakiin inta badan dadku markay danguud la yiraahdo waxaa laga yaabaa inay u fahmaan een, waxyaabo kooban in maskaxdooda kusoo dhaco laakiin intaas way ka ballaaran tahay danta guud faan intee leeg ayay bulshadeenu ka haystaan marka la eego danta guud dabcan danta guud eh, bulshada soomaaliyeed markii la yidhaahdo waxaan isleeyahay fahamkoodu aada uga hooseeyaa Eh, waana tana dhigtay maanta meesha aan ah, naalno taasoo ah in waxaa waaye eh, afartan sano muddo ku dhow aynu dowlad la-aan iyo nidaam la-aan ahaano Eh, haddii ay jiri lahayd baraarug iyo aragti weyn oo ku saabsan dhanka eh, danta guud in laga shaqeeyo dadku waxay u istaagi lahaayeen inay dhistaan dan guud iyo dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo waxa waaye institutions eh, danahooda guud eh, ka- u adeega marka eh, soomaalidu waa dad successful ah markii personally la yiraahdo ama shakhsi ahaan waa dad inta badan guul gaaray ama dadka guuleysta dadka ugu horeeya ka mid ah oo markay ama dalkooda joogaan ama dibadda aadaan dadka waxbarta way ugu horeeyaan dadka siyaasiyiinta iyahoo adduunka iyo waxaway kasoo muuqda goobahaas way ugu horeeyaan business manka way ugu horeeyaan sportiska ugu horeeyaan eh, macalimiinta iyo qur-aanka iyo tartamada meel walba ugu horeeyaan laakiin as a community ama as a nation eh, bulshadeennu waxay ku gu- feelgarowday ama ku guuldareysatay inay dhisato qaran ee, dhammaystiran kaasoo oo waxa waaye ee, leh arkaantii qarannimada oo dhammaystiran Een, muddo dheer ee, taas micnaheedu waxa waaye marka la yidhaahdo ee, dan guud ama si guud marka loo fursho bulshadu inay ee, aad ugu liidato dhanka een, waxa waaye danta guud laakiin danta shakhsiga ah, een, ay ku ku fiican yihiin Ee, waxaa kugu filan tusaale bulshadeenu inay danta guud ku liidato qofka gurigiisa ayuu wuxuu kasoo xaaqayaa qashankii wasakda wuxuuna kusoo xaaqayaa wadada Een, qofka markaa oo waxaad halkaas kaaga cadaanaysa ee, qofkii inuu yahay qof aada ugu liita ee, danta guud Ee, taas halkaas bay ka muuqanaysaa waxaan arkay maalin maalmaha ka mida maamo oo aad u weyn oo anas iri ee, dadkaas lixdanka ka weyn waayo oo socodku dhibaayo oo gurigeeda inta kasoo qaaday qashin weliba qashin kooban maayna salli buuxa oo qashin inta soo qaaday jidcaddo horteeda maraa dhigtay marka waa ku soo leexday oo tilaabadan soo dheereeyay si aan ula hadlo marka iyadoo aad u kufkufayso waxawaaye hataa qof istaagi karo oo si toos u taagan maaha qof wararto oo ay jawaayo bay iga cararto gurigay gashay marka eh, waxaad dareemi kartaa waxaa la yidhi soomaalida waxaa dhahdaa geel eh, qaalimihiisi geel curadiisii durdurisay waayeelkii eh, arankiisi maxaad u malaysaa marka dad eh, waayeelkoodii iyo dadkoodii ajka ahaa iyo dadkii la rabay inay wax badan dadka dhexalsiiyaan eh, ay sidaas samaynayaan Eh, kuweena yaryar oon ku barbaarin dowladnimada iyo nidaamka iyo systemka ayagana laga sugi maayo sidaa ah, muuqata inay wax intaas ka fiican sameeyaan inkastoo hadda isbedel badan jiilalka cusub uu ku jiro oo waxbarashadii iyo nidaamka ah, waxa waaye wax badanna ay ka fahmeen adduunyadana ay la jaan qaadayaan laakiin haddana dhanka kale xataa rartiga hore rartiga dambe saanqaadkiisa ayuu leeyahay marka taasa caddayn ku ah qofaa wuxuu dhisanayaa dabaq weyn oo shan biyaan lix biyaan afar biyaana ah jidka cadda hortiisa marana waxaa laga yaabaa inuu go-an yahay ama inuu wadadii j- guri dhismihiisa qayb kaga darsado waxaa laga yaabaa wadda inuusan ahayn soo jay u quurin inuu marsiiyo oo jey yar inuu ku daadiyo marka dan guud aad baan ugu liidanaa markay noqoto qofka waxaa laga yaabaa dantiisa gaarka inuu kugula dagaalo laakiin haddaad wadada inta u imaato wadada maanta jijibinayso biyo ku shubayso xalaynayso ama isbitaalka ama danta guud cid ku dhehaysa jac kaa dhahaysa ma jirto waxaa lagu arkaa qof eh, gardaran haddaad eh, la hadasho qofkaas dhahdo maxaad saa samaysa maxaa kaa galaa lagu leeyahay adiga maa iskale waatay ee, sidee lagu ilaali karaa danta guud Eh, danta guud waxaa lagu ilaalin karaa eh, in la helo nidaam eh, dowladeed oo shaqaynayo oo ilaaliya eh, danaha guud bulshada waxaa lagu ilaalin karaa eh, in sare loo qaado wacyiga bulshada iyo waxawaaye fahamka bulshadu ay ka haysato danta guud waxaa lagu ilaalin karaa in lagu tarbiyeeyo ubadka iyo dhalinta iyo kulli waxaa lagu ilaalin karaa eh, in manaahijta lagu daro oo si dadku ay ugu soo koraan ama ula soo barbaaraan danta guud iyadoo ilaaladeeda ay tahay Ee, taasina aan waxyaabahaasna waxay qayb ka noqon karaan ilaalada danta guud marka ay noqonayso goobaha waxbarashada kaalin ma ku leeyihiin ilaalinta danta guud Een, goobaha waxbarashadu waxay kaalin ama door weyn ku leeyihiin ilaalinta danta guud Ee, goobaha waxbarashadu ama eh, educational eh, institutions eh, waxa ay eh, sideedaba maabin ku sameeyaan ama jiheeyaan Ee, guud ahaan ee, nolosha bulsho walba haddii ay si facaala u- ula falgalaan waaye oo waxbarashadu ee, waxbarashadu way kala duwan tahayo marna waa un information aan wax isbedelaho saameyn badan lahayn marna waa waxbarashadii loo baahnaayo ah in ay bulshada bedesho bulshada nolol cusub usoo kordhiso bulshada baahideeda ka jawaabto bulshada hormariso marka ee, waxbarashadu ama jaamacadaha ha noqoto gaar ahaan jaamacadaha oo ah eh, dunida meelaha wax laga bedelo oo restageka laga sameeyo oo ay kasoo baxaan eh, dhalinyarada iyo dadka aqoon-yahanka iyo dadka waxawaaye eh, aragtiyada iyo hal abuurka la imaada iyo dadka kacdoonka abuuro oo isbedel ama eh, cultural revolution ha ahaado ama economic revolution ha ahaado ama social revolution ha ahaado dhan walba kacdoon bulsho iyo ama kacdoon nooc doonan ha ahdo meelaha ay kasoo baxaan waaye marka eh, goobaha waxbarashada waxaa loo baahan yahay inay baraan dhalinyarada iyo dadka eh, goobaha waxbarashada jooga in la baro in danta guud wax la yiraahdo dan guud wax la yiraahdo inay jirto in aysan ahayn qofka in lagu ababiyo keliya dantiisa gaarka ee la baro inay jiraan wax ummadda ka dhexeeya in la baro eh, sifiga in la baro oo micnaha qofka eh, in la- loo sheego dalkiisu inuu xuquuq ku leeyahay asna uu xaq leeyahay dalka xaq ku leeyahay dalkuna xuquuq ku leeyahay Eh, muwaadinimada iyo waxa waaye citizenimada iyo badito- ba- ba- patriotismka ah, ama waxa loo yaqaano ah, muwaadinka ama wadaniga wadaniyadda in la ba- la baro taasina qayb ay ka noqonaysaa marka eh, waxay kasoo bilaanaysaa dugsiga qur-aanka iskoolka brefatka jaamacadda iyo guud ahaanba eh, qayb weyn bay ka qaadanaysaa waxaa kaloo qayb weyn ka qaadanaya eh, social mediaha asagana in qayb weyn uu ka qaadan karaa in eh, waxa waaye ee, danta guud iyo aragtidaas laga a- laga hadlo waxaa qeybo muhiim oo kamid a danta guud ah cadaaladda in laga shaqeeyo iyo waxa waaye sinaanta bulshada ee, iyo in la ilaaliyo inclusivitiga iyo bulshadu inay waxa waaye isla socoto taasina waa qeyb muhiim oo iyadana waxay kamid tahay ee, halkaasaan ku darnay waalidiinta dhankooda ma ka qayb qaadan karaan ilaalinta danta guud Ee, waalidiinta dhankooda qeyb weyn ayay ka qaadan karaan ilaalinta danta guud Ee, ilmuhu marka uu dhasho ee, cidda uu yaqaano oo horta dhammaanteen hooyo aaban ka imaanay yaraan baan soo marnay caloolaan soo marnay waan dhalanay waan soo barbaarnay marka ilmuhu waxa koobaad oo uu arko dunida markuu kusoo biiro waa hooyadiis iyo aabihiis iyo inta ku xeeran oo ku dhow Ee, marka intaasi saameyn weyn bay ku leeyihiin sida uu u fakaraayo iyo sida wax uu arkaayo iyo waxa wanaag uu arkayo waxa uu xumaan u arkaayo iyo waxa uu weyneynayo iyo waxa uu ilaalinayo iyo waxa uu waxawaaye ee, ka digtoonaanayaba ayaga ayaa waxay jihayn ku sameynaya marka ee, nabigu sal lla alay slam wuxuu yidhi ee, micnaha ilmaha markuu ka hadlayay ee, qof walba waxaa la dhalaa fidradiisa oo saliim ah oo maskaxdiisa ama mm, ay cad tahay waalidkiis ama dadkaas waxa waaye waalidka u ahoo ka agdhow ayaa waxay ka dhigayaan ama yahuudi ama nasraani ama muslim ama ciduu doono markaas ka dhigayaan taas waxaa la mid ah ilmuhu markuu dhasho marka qalbigiisu eh, isagu kuma jirto eh, wax gooniya markaas marka wixii lagu abuurto ama lagu shubo unbaa waxay noqonayaan waxa saxda ah oo ku jira qofka marka wuxuu u baahan yahay ilmihii in lagu tallaalo oo la baro eh, wadaniyaddii in la baro waxa waaye eh, xuquuq in dalku ku leeyahay in la baro in wax danguud la yiraahdo ay tahay in la ilaaliyo ay jirto in la baro eh, wadada qashinka yaal inuu ka qaado in la baro in qofka weyn uu xurmeeyo oo waxa waaye dalkiiyo dadka xuquuqda kule in la baro ee, in wixii problem oo dadka dhibaya ama waxa waaye waxa ugu yar ha ahaato in la baro ee, qeybay ka tahay ee, dabcan diinteenuna way nagu baraarujiso iimaanka qeybihiisa waxaa loo qeybiya toddobaatan iyo dhowr qaybood qeybta ugu yar waxaa lagu sheegay inay tahay wadada oo qofku ka leexiyo waxyaabaha dhibaya intaas ayaa qeyb weyn waxay ka mid tahay danta guud because of haddii halkaas aad ka qaado dhagax ama silig ama bir qofka ah, dhali- eh, maxaa la yidhahda biniaadamka dhibaya ama xayawaanka ama cid walba dan guud baad ka shaqaynaysaa waxaad qayb danta guud qayb weyn oo kale ka ah ilaalinta deegaanka iyo environmentga iyo climatka ee xayawaanka iyo waxyaabahaas oo dhanna ayaga laftooda iyo ilaalintoodu waa mas-uuliyad ee, ina saaran bay qayb ka tahay gaar ahaan soomaaliya oo aan ka mid nahay wadamada ee, xoolaha ama ee, xoolaha aad u dhaqda aan ka mid nahay wax si gooni ayay arrimahaas ee, noo taabanayaan marka waa inaan ee, fiiro gaara ee, u lahaano taasna adiga ruuxaagu waxaad soo bandhigtay cilmi baaris ku saabsan danta guud maxaad kaga hadasheen cilmi baaristaas amaba maxaa idiin soo baxay ay way jirtaa ah, aniga iyo eh, tiim kale oo saaxiibo nahayba waxaan soo bandhignay eh, research ama cilmi baaris ku saabsan eh, danta guud oo waxaa ciwaankeedu ahaa maxaa loo dayacay eh, danta guud marka cilmi baaristaas eh, waxaan kaga qayb galnay cilmi baaris eh, cilmi baarista sanadlaha ah ee uu qabto macadka isos ee jaamacadda muqdisho ee, oo ay sanadkan ee, aan kusoo bandhignay ama aan ka mid ahayn tiimkii ee, posteral oo bandhiga halkaas ka sameeyey mowduuceenuna wuxuu ahaa maxaa loo dayacay danta guud dabcan waxaynu kaga hadalnay oo ku faahfaahinay ee, danta guud iyo muhiimadda ay leedahay iyo sida bulshadu u aragto iyo ee, war badan oo aan- inta aan sheegayo hadda qayb ka tahay ayaan kaga hadalnay ee, cilmi baaristaas Ee, waxayna ahayd runtii waa cilmi baaris oo wax ku ool ahoo ee, aan isleeyahay xilligii loo baahnaa ayay imaatay because of ee, mawaadiicda u baahan in laga hadlo oo ayay qeyb ku tahay waxaa cajiiba dhallinyaradeen hadda ee, sida baraarug la-aantu weli uu jiro danta guud inkastoo isbedel uu jiro qofka dhallinyarada markaad wareysato oo maanta dadku moogtahay waa labo qofna waa qof waxbartay qofna waa qof normally oo waxbarashada aan ka wada academically school iyo jaamacad iyo halkaas maray ilaa qof jaahila hadda dunida waa waa- waa jiraa laakiin hadda dadku jaahil ma wada ahaano qofka hadduu xataa waxbarasho formal ah uusan soo marin si informal wuxuu u yaqaanaayo dee kii businesska business u yaqaanaa kii dame- dam- dameerka wada dameerku yaqaanaa kii geelaha geelu yaqaanaa marka Eh, kii askariga ah halkaasuu yaqaanaa marka si guud taas markaan kasoo tagno waxaa cajiiba in dhallinyaradu inta badan ay ku fakarayaan qofku mar- qo- dhallinyarada kuwoodii waxbartay qofku inuu iskool barto jaamacaddii barto kasoo baxo dhammeeyo shaqo yar helo uu guursado ilmihiisana u geesho marka wax intaas ka weyn oo dhallinyaradii ka fakarayso waxaad moodaa eh, inaysan eh, jirin marka caqabad ayay u muuqataa iyada laftigoodu Ah, marar badan isku dayay inaan eh, dhallinyaro badan waraystoon aragti arrintaas aada u- ula yaabay Eh, inkastoo duruufta wadanka iyo dee ah, waxa waaye challengiga guud ee taxadiyaadkan uu keenayo oo qofkii maanta intaas ka soo baxaba uu yahay qof waxa waaye rakarooni ay tahay haddana eh, waxa waaye eh, fikri ama dhe aragti intaan ka dheer in lala imaado way habboon tahay in laga fakaro mustaqbalka dad- dalkan dadkan iyo maxaa la yidhaahdaa eh, jiilalka cusub ee ee soo socda Eh, inta taas lafteeda in laga fekeraa loo baahan yahay marka arrimahaasoo dhan marka la isku soo duuduubo mawduucaasi waa mawduuc aada muhiim u ah waxa uuna u baahan yahay in eh, waqti badan la geliyo Eh, aad baa umahadsantihiin
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafa ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buulixuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo australia lena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya ditorshiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah isbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taalaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taalaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu udhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزي من سعى لخدمة القرآن waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka oo idinkaga imaanaya idaacadda himilo f m megaherts deegaanka waxyaabaha lagu ilaaliyo waxaa ka mid ah dhirta oo la beero si deegaanku uga badbaado in uu ku dhaco nabaadguur si taasi looga hortagana waxaa laysku dayaa in la hakiyo jaridda dhirta hadda waxaa socda baraarug ku aadan muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara nabaadguurka ku dhaca deegaanada dhulkeenna ururo ka dhisan dalka ayaa isku xukumay in ay sameeyaan wacyigelinno iyo tababarro la xidhiidha ilaalinta deegaanka degmada hobyo ayaa ka mida meelaha ay sida weyn u saamaysay isbeddelka cimilada oo bacaad dartii looga guuray magaaladaasi si looga hortago dhibaatooyinka dhanka deegaanka ah ee soo wajihi kara magaalada ayaa waxaa magaalada laga hirgeliyey xarun dhirbeeris oo ka qayb qaadanaysa soo celinta bilicda iyo quruxda magaalada xaruntan ayaa waxa ay soo saartay ilaa iyo hadda kun iyo shan boqol oo geed oo lagu beeray meelaha ugu daran ee bacaadka looga guuray waxaa mashruucan iska kaashaday shirkadda adeega beeraha ee raasa iyo hay-adda i o m soomaaliya sidoo kale xaruntan waxa ay dabooli doontaa baahida dhirbeeris ee ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada habyo oo qaarkeed looga guuray bacaad cabdiraxmaan sabriye oo ah madaxa adeega shirkadda beeraha ee raasa ayaa xaruntan ulajeedka ay u aasaaseen waxa uu uga warramay maxamed qadar cabdi maxamed ujeeddada xaruntan aan ka leenahay ee ugu weyn waxay tahay ee, sida caadiga ah ee, galmudug gaar ahaan hobyo waxaa ka dhacay ee, bacaadkan uu aada u soo sikado magaalooyinka qaar ay qarsamaan magaalooyinka qaarna ay qarka u saareen inay qaarsamaan oo bucaadka uu magaalooyinka qaar- qaar ka bato ilaa puntland hadda inta badan ee, deegaanada xeebaha ku dhow maxaa la yidhaahdaa dhibaatadaas ka dhacda marka maadaama aan nahay ardaydii culumta beeraha baratay iyo deegaanka ee wadanka ka shaqeynaysay ee, juhdi badanan waxaan ee, rabnaa inaan gelino in dadka aan barno in maxaa la yidhaahdaa ee, waxaa la yidhaha dhereen ay jiraan oo geeda aan beerno geedahaasna ay ka hortagaan bacaadkan tirada badan ee magaalooyinka qaraqarshe hadda hobyo oo kale dadka inta badan waa ay ka guureen Eh, sababtana waxay tahay in maxaa la yidhaahdaa deegaanka xoogaa bacaad badan oo ka u aasay deegaanada qaarna absolutely waa aasmeenba oo maxaa la yidhaahdaa bacaadka ayaa wuxuu ka kormaray xa- gurihii la deganaa xarunta aan meeshaas ka furno waxaa waaye xarun ee, geedaha lagu xanaaneyn doono lagu siyaadin doono lagu kori doono ee, lagu maxaa la yidhahdaa xanaaneyn doono ee, oo aan ugu talagalnay ee, geed kasta sida caadiga ah inta aanan gaarin xilli la beeri karo waa inuu nursery soo maro lasoo diyaariyo maxnaano gooniyi geedka waa inuu soo qaato marka si loo soo xanaaneeyo wuxuu u baahan yahay meel ee, maxaa la yidhaahdaa ee, cimiladeedu ay xadidan yihiin oo fiican inuu helo halkaasaan insha allah u diyaarinay waana xarun ee, buddig u ahaan doonto ee, buddiga ama xanaaneynta iyo maxaa la yidhaahdaa kaydka kaydka dhirta galmudug ayaan ugu talagalnay halkaas inay noqoto lixdan kun oo geed ayay halkaas eh, geli karta halkii marba yaa hirgeliya xaruntan xaruntan waxaa iska kaashaday shirkadda adeega beeraha ee ras iyo hay-adda iwm oo maxaa la yidhahdaa fanka iyadoo bixinaysay Eh, labadeena iska kaashanay waxaana aada u adeegaya aqoonyahanka beeraha ee maxaa la yidhahdaa wadanka wax kusoo barta yaa idinku gacan siiyey hirgelinta mashruucan hirgelinta mashruucan waxaa iska kaashaday si guud oo muhiimadda ugu weyn maxaa la yidhaahdaa isla lahaa Eh, maamulka degmada hobyo oo dhinac ahaa lagana rabo mashruucan inuu isagu maamulo maxaa la yidhaahdaa kana warhayo Eh, hay-adda i o m oo maxaa la yidhahdaa fanka bixisay iyadoo ku jirta dadaalo badan oo lagu cagaarinayo deegaano kala duwan oo maxaa la yidhahdaa deegaano geyga soomaalida ku yaala iyo shirkadda raas oo ah maxaa la yidhahdaa shirkad ka shaqeysa eh, adeegyada beeraha iyo maxaa la yidhahdaa ka hortagga eh, bacaadkan iyo climate change adduunka saameeyey maanta maxay idinku gacan siisay hay-adda i o m soomaaliya hay-adda iom soomaaliya eh, sida caadiga ah dadaalo badane waxay ku wadaa deegaanka maalan mashruuca deegaan bila la yidhaha jiro galmudug oo dhan ka socdo Eh, wax badane waxay nagala shaqeysay maadaama shaqada la qabanaya ay tahay shaqo adag oo weyn in fanka ay bixiso maxaa la yidhaahdaa eh, wax qarashaad oo meesha ku baxaya anaguna aan enerjiga iyo maxaa la yidhahdaa aqoonta aan dhulka gelino kuna wareejino maamulka degmada hobyo maxaa la yidhahdaa shaqada aan qabanay Eh, isla markaana dadkii la baro Eh, sida bacaad celin loo sameyn karo waana waxaan aaminsanaha wax ay tahay muhiim ujeedka ugu weyn oo kaleenaan wuxuu yahay oo aan meeshan u ah, bilownay maadaama ay tahay meel u baahan in soomaaliya o dhan ay dadka ku diisato eh, loona ogaado muhiimadda ay leedahay in dhareen la sameeyo Eh, ilaa iyo hadda eh, imise geed ayaad ku beerteen deegaanada hoos yimaada degmada hobyo ku dhowaad kun shan boqol oo geedan ku wareejinay maamulka oo beeran oo laga geeyey Eh, waana maxaa la yidhahda aan isleenahay tiro barbilaaw u ah ma ahan bilow iyo wax ku filan laakiin waa wax barbilaaw u ah Eh, dadku ay fahmi doonaan mustaqbalka dhow Eh, dunida iyo maxaa la- soomaalida kalena ay fahmi doonto cabdiraxmaanoo marka laga yimaado inaad eh, dhirta ugu tala gasheen bacad celinta ma jiraan dadaallo wacyigelineed oo bulshada loogu sheegayo ahmiyadda ay dhirta deegaanka iyo noloshoodaba u leedahay haa barkiima shaqay karno maxaa la yidhahda haddaana dadku fahamsanayn waxaan ka shaqaynayno Eh, maalinkii shaqadan la qabanayo oo aan bilaabayna ilaa maalinkay ka dhammaatay eh, tababar joogtaa baa socday oo dadka deegaanka oo dhan aan iskugu yeeraynay eh, fahamsiinayna roolkeena iyo halka anaga aan u soconno iyo mustaqbalka waxaan hiigsanayno Eh, wax badan waa inay dadku ogaadaan in ujeedkeena uu yahay hobeed cagaaran Eh, by the way dadka anaga hobyo u dhasha ma ma nihin laakiin maxaa la yidhaahdaa Eh, waxaana wado oo markaasna dhiirigelinaya dadkaasna dhiirigelinaya ay tahay soomaalinimo iyo in la helo deegaan cagaaran oo maxaa la yidhaahdaa aanan eh, markas ka madax bannaan eh, isbeddelkan cimilada ee adduunka saameynaya Eh, isbeddelka cimilada wax la joojin karaya maahan laakiin waa wax ogiraan ka hortag la sameyn laga sameyn karo ka hortag badan laga sameyn karo dabeeladan tirada badan ee halkaa ka dhacaya wax badane waxay saameynayeen maxaa la yidhaahdaa bucaadkii iyo inuu yimaado maadaama bucaadkaas uu socday eh, in dhir inta la beero looga hortegi karo waa wax dadkii la barayay Eh, muhiimadda geedihii si guud iyadana in aan dadka bar- baraynay wax la garab socdo bay ahayd Eh, marka mashruucu maalinkuu bilaabanaya ilaa maalinkuu ka dhammaanayay oo aan wadnay eh, dadku si guuday waxay u ogaayeen eh, halka loo socdo waa la barayay waa loo sheegayay hadda iyagaa hawshii gacanta ku haya isbeddelka cimilada deegaano badan oo soomaaliya ayuu saameeyey marka eh, maxaad uga xolateen degmada hobyo meelaha kale hobyo waxaan uga xulanay waa si guud horta isbeddelka cimilada wadanka meelaha ugu badan uu saameeyay marka wadanka laga eh, wadanka si guud waa saameeyey laakiin meelaha ugu badan uu saameeyay waxaa kamid ah deegaanada xeebaha u dhow deegaanadaas waxaa ku saameeyaa deegaanadu maadaama aynan lahayn eh, maxaa la yidhaahdaa dhir isbeddelka cimiladu dabaylo badan uu sitaa dabaylo badan maadaama uu sito xeebta caradii u dhoweyd oo cara cadaankeed ay waxaa soo qaadaya dabayshi magaaladii ayaa la keenaya marka meesha bucaada ka dhalanaya marka hobyo waxaan eh, maxaa la yidhahdaa uga xolanay inay tahay magaalo qadiimi ah oo magac iyo maamuus weyn eh, ummadda soomaaliya dhexdeeda ku leh marka eh, xulashadeedu si gaara waxay eh, maxaa la- waxay daaraneed in magaalo weyn ay tahay oo dadku ay aada u yaqaanaan Eh, waxaa intaasi raacsan deegaanka si guud meel la dhireeyey oo waagii horeba laga fikiriyay maynan ahayn waa dhul iska bannaan oo dhul xeebeed dhul xeebeed waa fahmi kartaa dhul geedala ma uusan ahayn Eh, waa ilaa maadaama abaaro badan ay dhaceen xoogaa geedihii yaryarka ahay oo ama sharaabiska meelaha ku yiilay ayaa maxaa la yidhahda dhammaaday oo abaartii baa dhamaysay marka ee, dhul bannaan uu ahaa dhul bannaan maadaama uu yahayna markasta carada waxaa ku dhacaya dabayl dabayshaas waxay soo qaadaysaa caradii caradima haddii lasoo qaadana hal meel ay iskugu imaanaysaa waxaa ka dhalanaya bucaad bucaadkaas wuxuu keenayaa magaalada inay qarsanto waana waxa ugu weynaan isleenahay ka hortaga habiyo waa meel hadda waxqabadkeeda oo bilow yahay laakiin deegaano guud wax- deegaano waxaa jira si guudba qarsama puntlandna u badan iyo bari ee, deegaano si guud qarsamaa jira marka hobyo meel laga gaari karay ahayd ummadun ay fahmi karto oo la dhihi karo hobyo intaasi maxaa la yidhaahdaa marka hore sidaanay ahayd haddana sidaanay u cagaaran tahay intaanoo kun oo geedaa ku taalla kun iyo shan boqol wax weyn maaha laakiin waxa soo socda ayaa ka badan insha allah ee saameynta dadka deegaanka uu ku yeeshay bacadguurka Waa- saameynta ugu weyn oo dadka ku yeesha waxay tahay in dadkii magaaladooda ay ka guuraan iyadoo daba carro ay ku dhacayso ama bucaad uu ku dhacayo bucaadku waa samaysmaa Ee, marka uu samaysmaayana bucaadku meel kale uu ka soo kaca dabayshaana soo qaadaysa deegaanada qaar lama degana xubyaadda waxyaabaha ugu weyn oo ku dhici gaaray oo hadda ay tahay in maxaa la yidhaahdaa ee, shaqada waxa ugu weyn oo qabanaya ay tahay waxaa ka mid a qayb bay ka aasan qaybna maxaa la yidhaahdaa waa waa waa waa- waa ku dhowda marka meel wax laga qaban karo oo bilaaw oo haddii alla kuroon yahay maxaa la yidhaahdaa ee, aan isleenahay waa waa wax weynaa looga qaban karaa waay Ee, ujeedka ugu weynaan meeshaas u tagna wuxuu ahaa inaan ummadda soomaaliyeed si guud aan barno in ee, wax la beeri karo dhirta la fahmo bacaadka lala dagaali kasta karaa mar kasta ee, iyadoon waqti badan uusan gelin geedka wuxuu waqti badan u baahan yahay iyo dadaal iyo juhdi muddada uu koraayo maxaa la yidhahdaa sanadka ugu horreeya sanadka ugu horreeya waxa ka dambeeya geedku isaga maxaa la yidhahdaa iswidi karaa Ee, geedahaas badanna waxa ugu weyn ay dadka ka saacidayaan waxaa waaye in maxaa la yidhaahdaa rabo fiican ay helaan in qurux magaalada ay ka qaado in dadku meelay harsadaan naftirkooda ay helaan in xoole ay helaan maxaa la yidhahdaa daaqsimo fiican maadaama haddii geeduhu ay meesha ku yaalaan rabo badan ay imaanayaan in bucaadkaas aan mashaakil dadku isa ku qabi doonin habiyo waxaan aaminsanahay haddii sideeda looga lexan lahaa shan sano kadib meel qarsanta bay noqon lahayd waana magaalo fac weyn oo ummadda soomaalidhan ay taqaana Ee, deked leh maxaa la yidhahdaa xeebta ay ku taalo ee, shaqo abuur joogtaa laga heli karo oo dadkeeda kalluunka ay yaqaanaan waa marka meel mustaqbal soomaalida ula waayo sababtaan u dooranana waxay tahay dad badanaa waxay baran doonaan hobyo meeshay ka timid iyo meeshay hadda joogto maxay ka tari kartaa xarunta aad ka hirgeliseen hobyo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxa ugu weyn ee ka tiri karta waxaa waaye geeda hadday meesha ka baxaan waxaan sheegnay isbeddelka cimiladu saameyntiisu waa in dabaylo badan yimaadaan dabaylahaas marka waxay joogsan doonaan haddii geedaanu koraan dabayshaan waxay sii jiri doontaa inta geedaan ay hadda yaryar yihiin ama ay gaagaaban yihiin marka geedka markuu koro weynaado dabaysha absolutely waa la celina gebigeedba haddii la celsho meesha waxaa ka dhalanaya in maxaa la yidhaahdaa bucaadka aanan mushkilo lagu qabin ee, yaraantii roobka oo maxaa la yidhahdaa intay xoogaa ee, ka korto oo roob fiican la heli karoodo ee, iyo in magaalada qurxanaato weliba dadka xoogaa dadka reer miyi u badan yihiin ama dad waxaan nahay oral society dad iska sheekeeyan nahay odayaasheennu meelay ku fadhi ku diraan oo kale waa heli doonaan mustaqbalka waqtiyo gaara mayaa dhirta la beerayaa mise waa mid mar kasta ee, soconaysa Ee, s- dhirta anaga waxyaabe aan ka shaqeyno waxaa ka mid ahaa in dadka deegaanku maadaama waxaan bilow ay ku yihiin inaanu sameyno geedka isagoo nool in inta loo qaada loo geeyo marka waqti kastaa la beeri karaa siisan gooni male keliya xoogaa waxaa fiican dhirtaasoo kale marka la beerayo in waqti galab ah la beero laakiin sanadka laba iyo tobanka bilood waqti kastaa laga beeri karaa waana waxaan adduunyada kale uga fiicanna soomaaliya waa laba iyo tobanka bilood waxaad moodaa waa isku dhow yihiin digriga sideed iyo labaatan iyo ilaa soddon kun udhexeynaa waa tir inuu isku dhow waqti kasta waxaa la beeri karaa soomaaliya Ee, saameyn gooniya oo maxaa la yidhaahdaa ee, isbeddelka cimilada uu keenayo inaan geedkan la abuurin waqti hebel ma jirto anytime ayaa wax la beeri karaya maxaad ka filaysaan xaruntan inay kusoo kordhin doonto degmada hobyo iyo guud ahaan galmudug xaruntan soomaaliya oo dhan waxaan rajeyneynaa inay ee, u noqoto meel ay fiirsadaan maxaa la yidhaahdaa ee, wax lagu daydo inay tahay ee, aas aasna inay u noqon doonto galmudugta cagaaran sidaasaan rajeyneynaa Ee, hawsheenu waa ka weyn tahay keliya maxaa la yidhaha hobyo Ee, galmudug iyo soomaaliya oo dhan ayaan rajeyneynaa wax ay daawadaan oo ay arki karaan oo maxaa la yidhaahdaa ee, oo waxay role model ka dhigan karaan inay noqoto baan rajeyneynaa isku tasheena intaanu ku timid anigu sidaan aaminsanahay waa baahi dadka deegaanka ay qabeen anagu aan soo aragnay maxaa la yidhaahdaa hayda aan la wadaagnay dhibka ka jiray dadkuna ay hadda fahamsan yihiin marka waxa aan sugayno ugu weyno natiijaha waa hubyada cagaaran oo ay ka dhalata soomaaliyada cagaaran Ee, mashruuca madaxweynaha naftirkiisa waa ay ku jirta soomaalida cagaaran marka soomaalida cagaaran halkay kasoo bilaabatay si falantiina iyadoo dhallinyarada soomaaliyeed ay wax bilaabayaan waxaan rajeynayaa inay hubyo noqoto كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqanwareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqancelin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanayn ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qeylinayno xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqancelinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonnambarada kale ah eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
macquul electronics company moodel kastoo elektronig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronikis baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul electronics waxaad ka helaysaa farinjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo farinjeerada subernational oo leh damaanad hal sana iyo weliba farinjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
guud ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii toddobaadka dalka iyo dadka oo aad kala socoteen idaacadda himilo intaan dib ugu kulmi doonno midkan midka xiga khiyaarey waxaan idin leeyahay ammaano allah